waxay soo saareen shan qodob oo kale ay ka mid tahay annagu shirka noo egmada inaanu soo xulla gudida fulinta annagu shirka awood buuxa noo siiyey inaanu xalino khilaafaadka golaha dhexe ka soo bixi karaa waxay ahayd gudida fulinta iyay soo magacaabeen waxaasoo dhami dee waa kheyr sharci shirna uma ogolaan awoodna uma laha arrintaas madaxweynaha ku taageeray iyo wasiiradiisa arrintan waxa waday qolo wasiira u badan taas waxaan ka ogolahay anugu ase guddoomiye ahaan xisbiga wanaagiisa jecel sharcigiisa ilaalinaya in wixii shirku guddoomiyey waad joogteen cajaladiina waa la hayaade waa sharci waxaa kale waa qeyr sharci mana aqbalay waa qodob qodobka labaad markii shirku dhamaada ka bacdi waxaa soo baxay buug kale oo odranaya maxaa loo soo qaadaya murashaxnimada madaxweynaha waa xisbi dimuqraadiya nin waliba doorasha ugu yimid sharcigaa ogol wanaaggaa ku jira waxay la tahay nin waliba xaq buu leeyahay inuu doorasha istaago hadduu madaxweynuhu imanayo oo sharcigu ogol yahay waa wanaagsan yahay anigana sharcigaa ogol nin waliba xuquuqdiisa ayuu raacaya u baraktis garanaya taasina igoo muuqata wax la isku qabqabsada ama laga boodo inay tahay ka bacdina waxaaba timid in xisbigiiba dee la afaamajiro afar wasiir iyo madaxweyneba u haytaan inay hogaaminta xisbiga iyo mas-uuliyadsa la wareegaan taas meesha ma jirto madaxweynuhu wasiiradiisa isaga soo magacaaba waa ku ixtiraamnaa waanu ixtiraaminaa madaxweynaha isagana intaa leg baan ka rabnaa guddoomiye xisbi baan ahay guddiga fulinta anaa soo magacaabaya ama golaha dhexa ee ansixinaya hadduu shirweyne fadhiyana sida xeerfudhin sheegayo shirweynuhu u ansixiyaa guddiga fulinta laakiin mar walba waxaa soo jeedaya guddoomiyaha xisbiga wax murana ma ah taa waxaan ka taaganahay wax walba in lagu xaliyo sharci wadahadal iyo deganaansho dood bay qabaan iyagu dhinacooda oo ah gudoomiyaha gentlemanis agreement baa jira heshiis ka horreeyey oo ahaa guddoomiyaha inaan isna lala tartamin ku-xigeenadiisa lala tartamin murashaxa madaxweyne taas bedelkeedan suu madaxweyne ku-xigeenku ka dhawaajiyo oo kale inaan isna magaraysa loo daayo murashaxa madaxweynaha marlabaad mar hadduu is sharaxayo haddii heshiiskaa hore jiray damaca inu ku qaaday ma loo arka waad fiicanta haddii arrintaa meel lagu soo qaaday iyo cid ka wada hadashay oo igala hadashay iyo meelaan arrintaa ku soo qaadin ay jirtaba iyagaa garle maanaa soo qaadin kamaanaa wada hadeen heshiis ka dhaafe cid xitaa xaniguma sheegin dee anugu markaa arrin aanan ka hadal garan maayo haddii madaxweynuku yidhahdo maanta waan sharaxanaya mar labaad baan sharaxayaa adna guddoomiye xisbiga odayga ahow maxaad odhanaysaa waxaan ka odhanaya dee madaxweyne intaasoo jeer waan ku soo taageeray ninka aad soo koraysana waan odagayga baa tahay dee anigana iyo golon baa agtaala iyo codsi wanaagsan oo waliba waalidnima wax eeba maaha haddii saa wax laisoo weydiiyo ana waxaa la yidhi madaxweyneyda hay maanta berbero kale dad baa laleeyahay xisbiga ka tirsan baa la xidhiidhay arrintaa ma maqashay guddoomiyaha xisbiga waa xidhay laba xildhibaan waa xidhay dad kale waa xidhay dhammaantood wax lagu haystaa guddoomiyaha taageeraysa uma dembi baa madaxweynaha qaar baa shalay taageeray maareeyaha barasaabka hudhalooy baa loo keliyay waa loo ciyaaray qaar kalena hargeysa hudhalada waa loo diiday guddoomiyaha taageeraya dee anu madaxweyne wixii taageeraya waa ogolahay waana wanaagsan yahay laakiin wixii taageeraya haddii la xidhayo madaxweynuhu xidhaayo dee waa arrin cusub
guddi ba ku jirta de guurtida ah oo macnaha maalmahan ba isu xilqaantay inay arrintan xaliyaan idinkuma is aragteen guddida guddidaasi maantaanu kulannay guddoomiyaha saleebaani shirgudoonkiisa iyo laba oday oo la socday xaaji cabdi iyo maxamed axmed waxayna waxayna weydiisteen inaanu arrinta u dhiibno iyagu ay galaan annagu waanu ka aqbalnay arrintaa guurtida waa u dhiibnay gar baanu ka ogolnahay wixii dhacay qalada waxaanu ogolay nabad lagu xaliyo hadal gartaydana kama tanaasulno waxaanu gar leenahay fagaaraanu keeni ninkii gar hayaana fagaaraha keeno
laakiin koob iyo soddonka bisha oo maalin naga xigto waxaad ku dhawaaqdeen idinku shirweyne shirkii golaha dhexe inaa qabanaysaan garab guddidii fulinta shirgudoonkii hore doortay iyana waxay ku dhawaaqeen in ay maalinta axadda ay qabanayaan arrintaas miyaan u muuqan laba xisbi kulmiye oo isbarbar yaacaya
dee mee way tahay ole waa laba qolo oo nin waliba sharcigana uu xaggiis kaga dhegan yahay annaga guurta waxaa jirta wixii aanu idka codsanaa noo fuliya wixii ayna tiraa waa ka fulinaa guddida waa weergana haddii anig dee kalena anaga shirkaygu noo taagayn lahanta guddida fulinta dee qayb ka mid a iscasishay waxaa la leeyahay dee guddida fulinta muuse magacaabo laftigeedu kalsooni kuma haysano waata dee qayb ka mid a iscasishay taa ma ku muuqata maya waxaan ogahay in xukuumaddu u tafaxyatay oo lacag lagu baayacayey oo xil lagu baayacayay oo hudheelada la geenayo la gacan maraojinayay waxaasna wax laga xishoodaa qofkiisa xasilan isaga jirtaa intii ka badin buu joogtaa iyo in badanoo ka kaloo ka badanaba uma qaba kalsoon daro laakiin waxaan arkaa waxaan laga xishoodaa inay ku kacday xukuumaddeeda weliba madaxtooyadu ay ka badhaydha arrintaa su-aasha ugu dambaysa haddii lagu weydiin lahaa maanta odayga xisbiga ah xal hadas lagu weydiin lahaa gaaban oo imika de khilaafka meel adag buu maraya waad aragtaa sida dee xisbilxaakimkii dalku uu u kala fadhiyo xisbiyo hore burbureyn waad aragtaa maxaad si kooban ugu talinahay si kooban waxaan ugu talina sharciga hala raaco mas-uuliyadaha la isku ixtiraamo madaxweyne waa madaxweyne waa ku ixtiraamayna isna xisbiga guddoomiyaha haygu ixtiraamo wixii qaladaha la kala tirsanaya laga wada hadlo intaasaan haya